ciyaalow sheekada daayo qolooyinkiina xagga dama fadhiya albaabka fadhiya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب التقصير في العمرة adakani baabu taqsiiri gaabsashadii timaha la gaabsanayay ama la gaabinayay buu baabkeedii yahay fi lcumrati cumrada oo khaasatan ruuxii mutamatica ahaa ee dee markaa kollay waqti aan saa u dheerayn baa sugayay inuu dib xajkii uu ixraamtuu xajo si timo uu u xiiro xajkii ay u hadhaan waaba sidaa u fiican ee u mudanba inuu ku gaabsado taqsiir bal taas buu baabkeedii yahay xdثna cمr الناqd qال xadثna سfyاn بن عuyaynة عan هiشhاm بn xujayr عan طawusi qال أنh qاl qاl بن عabاsi cabdاللahi بن عabaas baa yihi bal snadka هiشhاm بن xujayr kolay mqadimadii ayaa inoogu dambeysay oo mqadimadiina mu ahayn xadيiث marfuuعe mawquuf buu ahaa ibnu cabbaas iyo ku taagan bushayr ibnu kacab iyo qisadoodii ayay ahaydba kollay muqadimaduna kitaabka la shardi ma aha oo rijaasha gaarka muqadimada un wax kaga wariya ama axaadiida muqadimada axaadiida saxiixa la mid maho shardigiisan kale ma gaadhsiisna ee bal muqadimadii dabadeed oo xadiis marfuucaba may ahayn imaka inoogu horeysa waana nin isagu kollay dadkii atbaacu taabiciintii kaba mid ah walow dadkii siqaara taabiciin uu la mucaasarooday xaafid bnu xajarna wuxuu kaba cabiraa taqriib saduuqun lahu awhaam waa nin run badanaa laakiin aqlaad iyo awhaam xifdi ma laha saasa buu leeyaho awhaam ayuu leeyahay xaafid taas baa hadalkiisu yahay laakiin waa nin kollay culimmadu ay iskuba khilaafsan yihiin oo aimo kala duwan ama jamaaca min ala'ima min kibaar lxufaad ayaa daciifiya ninkan oo daciif kuba tiriya waanay jiraan bacdigood say ibnu sacad iyo cijri iyo dahabi iyo tawtiiqiyaana way jiraano bal waa nin arrintiisu taa la iskuba khilaafsay oo markaan egno intooda badan ay daciifiyaan laakiin wuxuu usuubanayaa wixii mutaabaca ah iyo shawaahid iyo in lagaba wariyo xadiidkiisu sidiisa gaar ahaan xujo ma noqonayo xadiidkan imaka aan haynana waa mutaabaca oo waxaa inoo dambaysa ee isagu daawus hadduu maanta ka warinaya nin kale oo hiqaatu ruwaad kaba midoo xadiidkii daawus kaba warinaya xadiid labaadna muslim uu ku leeyahay oo nebi sulaymaan qisadiisii uu lahaa uu kuba dhaaranayay la aduufana leyla waa dee boqol dumaran caawa la kulmi doonaa mid kastaaba ay inan dhasho waxa weeye in ay inan dhasho jihaada xadiidkaasna riwaayo ku leeyaho waa inoo dambeeya labadaa meelood unbuu muslim ku leeyay bukhaarina uu la wadaagsadaaye bukhaarina xadiidka dambe kaas sulaymaan qisadiisa ayuunbuu kaba wariyaa labada meeloodna waa mutaabaca un halkaasna muslim dhexdiisa waa mutaabaca bukhaarina waa mutaabaca un oo bukhaari laakiin kan lama wariyo ee waa kaa dambe qisada nebi sulaymaan ku tacalluqsan ayuu isagu bukhaari iyo muslimba ay isku waafaqsan yihiin isagoo hishaam ibnu xujayrkan aan haynaa sanadkiisa ku sugan yahay wuxuu labada saxiix ku leeyahay intaa weeye kollay nasaa-ina waa soo raaca kutubta kalena dikriba kuma laha ama riwaayo kuma lahayn wuxuu yihi daws qaala bnu cabaasin cabdullaahi bnu cabaas baa wuxuu yidhi qaala lii mucaawiyatu mucaawiya igu yidhi acalimta ma og tahay annii anigu qasartu inaan gaabiyey oo min ra'si rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam min shacari ra'si rasuulillaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay timihiisii inaan rasuulka ilaahay timihiisa u gaabiyey cinda almarwati waa marwa de waana kollay asalka hore waxay yidhahdeen almarwa imaka waa lafdi mufrado jamiciisna almarwu ayuu noqonayaa asalkiisu waa alxijaaratu lbiid oo dhagxanta cadcad baa taa la yidhaha marwo lagu magacaaba laakiin de waa magac buurtii ay lahaydba dee imaka halkan mascaha darafkiisa ah halkaa waa markuu sacyigiisii dhammaystay inaan timihiisii u gaabiyey bimishqasin mishqas waa nooc adigu waxay leeyihin waa birtan sihaamta iyo leebabka ay gashan jireen oo yar dheerayd barhkoodna ama cardiba lahayd bay idhaahaan taas baan kaga gooyey buu leeya on timihii rasuulka aطraaftoodii ama timihii uu gaabiyey taa war ma u haysaa faqultu lahu ibnu cabaas baa wuxuu ku yidhi laa aclamu ma ogi haadaa kan arrinkan aada sheegayso a rasuulkii ilaahay ee inuu cumraystay oo uu mutamatic markaa ahaa weeye arrinkan aada sheegayso ilaa xujatan calayka xujo inuu adiga kugu yahay un mooye wax kaloon u ogi ma jirto arrinkani daliilkumaah xujo kuu noqonaya adigu xujo kugu noqonaya kale arrinku waxa weeye mucaawiya dee waa sidii cuhmaan iyo cumar iyo aynu sooba aragnay tamatuca waa diidi jiray ama waa nahiyayey oo in dadku ifraad ay ku xajaan taasun baabu lahaayo tamatuc as ibnu cabaasna dee arrinka way si ibnu zubayrna waa tii aynu soo aragnay inay mutcadaa iskuba khilaafsanaayeen ibnu mucaawiyana sanoo kale waa nahiyayey laftii ibnu cabaasna waxaa kuba yimi cid nahiyida waxa ugu horeeyey mucaawiya laakiin qolooyinkaa hore ayuu tabacba uu ahaa marka ibnu cabaas wuxuu leeyahayba arrinkani adigu xujo kugu noqonaya kolley markaa taa waa haddii lagaba dhigo inay arrintani xajatulwadaac ahayd oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh intuu cumro si dadka kaleba yeeleen uu dhammaystay uu taxallulu timihii gaabsaday dabadeedna uu xajay kolleyna xajatulwadaac taa way kaba dunayd hadday taa tahay oo markaa uu leeyahay anaana timi u gaabiyey mucaawiya waata uu leeyahay xujay kugu noqonaysaayo dee kol haddii rasuulka ilaahiyba sameeyey sideed adigu nahiyeysaa weeye rasuulka ilaahiba waa sameeyey waa kaa tamatucay waa kaase adigu seebaad u diideysaa arrintani adigay xujo kugu noqonaysaa ah xagga nahyintaadan laakiin de arrin baa jirto waxaan ognahay xajatulwadaaca rasuulka ilaahay inaanu taxallulin axaadiistii waata aan kuba soo maray ixraamkiisii iyo qiraankiibuu kuba jiray maalintii ciidda unbuu xirtay xirashadaasna kolley way inoo dambaysaa bal maalintaa rasuulka ilaahay timihiisii waaba la qaybiyey oo isaga amarkiisa abu dalxa ayuu udhiibay oo ihi dadka uqaybiyo markaasaa dee loo qaybiya dadkii timihii dee rasuulka ilaahayna dadka lamid maaha oo barakaysiya taas waa adigu dadka loo qaybiyey timo uu gaabsaday maalintaa ma jirin marka haddii dee taasi ay maalintaa noqon weydo ay cumro kale oo cumrooyinkii rasuulka ilaahay inoo dambeeya ay tahayba kolley xujo kuma noqonayso markaa dee waa cumro kaley noqonaysaayo meeshii tamatuc ma jiro tamatucii uu diidayena maaha laakiin de hadalka ibnu cabaas waa inuu si wuxuu uu lahaa mucaawiya uu sheeganayey inuu xajatulwadaac uu rasuulka ilaahay timihii u gaabiyey de hadduu taa sheegtana kolley nasiyan iyo way noqonaysaa rasuulka ilaahay timaha looma gaabin manaanu taxallulin waana ti axaadiisteeda aynu soo maray taasi iyadu waa midoo waa xagga arrintan hadalkan ibnu cabaas wuxuu yahay arrinta kale bal rasuulka ilaahay dhowr goor buu cumraystay afar goor weeye mid iyadu xajkay la socoto taa tirada markan ka saarno saddex kale oo dee ama timii xeertay ama gaabsaday baa meeshii imanaya waa suluxii xudaybiye markii ay ahayd tii la hor joogsaday taasna mucaawiya dhulkaa ma jooginoo isagu dee ma soo islaaminba midna waa sanadii ku xigtay markii loo yimi arrintaa heshiiskii uu rasuulka ilaahay kuba soo noqday cumratulqadaa ama qadiya waana inoo dambaysaa bal taasna islaamnimadkiisa dee waa san imaam nawiye u leeyahy waktigaasna ma muslim ma ahayn cumrada ku xigtay waa sanadii taa ku xigtay sanadii sideedaad markii uu khanaa'ima xunayn qaybiyey jicraano meesha la idhaah uu ka soo cumraystay wakti habeena uu habeenkiina noqday taas bay suurtagal tahay ay kuna xambaareen inuu waktigan uu timaa u gaabiyey ay taa tahay bal waa iyadna ixtimaal weeye waayo wax kale ma jiraan cumrooyin kale ma jiraan tii xajkiisa la socotayna dee xajkii unbuu la taxallulay taasba weeye kolley waxaanu halkan uu imaam nawowi raximah llahu tacaala ku xambaarayaa in rasuulka ilaahay gaabintan uu timihiisa gaabiyahayd fii cumrati ljicraana waayo umuuraha kale oo dhan ma qabanayaan haddii allahuma la yidhaah cumrat lqadaa ayaaba dee isagu dadkii maka ku hadhay buu kaba mid ahaa barhkoodna ay yidhaaheen islaamkiisu waktigan waa ka horreeye uu qarsanayo aabihii hooyadiibuu kaba qarinayay uu markaasaa dee wax waxa weeyaan uuba gaabiyey bal taasna ixtimaal bay noqone almuhim xajkii un ma noqonayso bal taa w xadiidka ta inooguba suganaa ee inuu ruuxu ku gaabsan karo isagoo muxrima taxallulaya taqsiir jawaasgeed way inooguba sugantahay xalqigu haba fadli badnaado kii xaajiga iyo kii muctamirkaa ruuxii laakiin mutamatica waxa u roonba iyada taas dee isagoo timaha gaabsado uun si uu xajkii oo ka weyn cumradii oo ka cibaadada ka mudana uu bmnaa camalkaasii weyne xalqigiia ula yimaado waxaana sheekhu halkan leeyahay waxaa kaloo xadiidka cindalmarwan ugu gaabiyeeda kuba sugan ruuxii muctamirkaana waxa u roon ama meesha ugu mudan intama lagu gaabsado waaba marwo walow dee imakana dee xalaaqiin iyo dhulkaa ku dhowi way jiraanba dee uu meel kaloo xaramkii kamida ku gaabsado ama ku xirtana looma diidayo markay xaaji noqotona mina ayaa u mudan laakiin haddii uu laba dhaafo maka ku xirto ama meel kalena iyadana looma diidayo waa sidaa u mudan labada meeloodba وxadثnي محamed بن xاtimi qal xadثna yaحya بن سacيidi عan بn jurayجi qal xadثnي الxaسن بن mسلmi xaسn بن mسلm بn ynaqan iqayn hore u soo maray maantana hishaam halkiisii isaga ku jira can طawusi عan بn cabasi ana mعaawiyaةa بn abi سfyaan أخbarahu iبn cabaas buu u waramo qaala wuxuu yihi qaصartu can rasuuli الlahi slى الlahu عalيه وasلم bmishqasin rasuulka ilaahay baan timi kaba gaabiyey mishkas iyo sahmiga waa birtaa dee sahmiga waa waxaa waxgoynayo ayaan kaga gaabiyey walxaal huwa cala marwati marwo uu ku sugan yahay dee xajkii markaa ma ahayno waa cumro aw ra-aytu amase waa shakee waxaan arkay yuqasaru canhu iyadoo laga gaabinayo timaa bimishqasin mishqas laga gaabinayo wahuwa cala lmarwa isagoo rasuulka ilaahay marwo ku sugan kollayna imaka imaamna waa saan leenayo qolooyinka laba cimratu ama cumrat ljicraana iyagoo imaka halkan kuba xambaaray arrintu inay ahayd xadaثanii cubaydالlahi bn cmar alqawaariiriyu qaala xadaثana cabdاlأعlى ibn cabd الأعlى qala xadaثana dawud can abi nadrta can abi saciidi qaala anahu qaal matega imay taalo taraajim ama cunwaan ima yaalo xagga hoose laakiin sharxa baabu jawaazi tamatuci fi اlxaji wاlqiraan taas baaba ay matalan tabatuc iyo qiraankiiyo banaanida ay banaan tahay waana dee axaadiidun cuscusube laakiin xagga mawduuc ahaan iyo waxay kuba tacalluqsan yihiin waa umuuro axaadiid horoo kala duwan aynu kuba soo aragnay daawudna waa daawud ibn abi hindi abunadrana dee kolley waa nin mundir ibnu malik ibnu qudacaynu marar soo aragnay abu saciid baa wuxuu yihi kharajna waanu baxnay maca rasuulillaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahi maciisa anagoo ah nasrku xaal aan ku qaylinayno bilxaji xaj suraakhan qaylo oo waa talbiyadii ay xajka talbiyeysanayeen labayka xajan ay lahaayeen iyo talbiyadii ay raacinayeen ayaanu codkaanu iyo dhawaaqaanu sare ugu qaadayna weeye waa taa uu qaylada kaba cabiray ee horena waa tii aynuu soo maray rafcu sawti bitalbiya inuu shicaarka xajkaba yahay in laysba faray jibriilna rasuulka ilaahay inuu uba yimi ku yihi asxaabtaada waxaad amrataa inay talbiyada iclaansadaan ama dhawaaqooda sare u qaadaanoo waa suraakhan imaka halku kaba cabiray taas ee waana xaj uun aan naftiisii hadhow dhib ahayn oo dhib gaadhsiin ahayn laakiin sare u qaadaya bal taas buu yahay xagga xajkana dee waa kolley haatan waxba kuma soo noqnoqonayne dee inay yar xusuusnaato anubaa mudan xaj oo imaka daahirku yahay inuu mufrid ahaa ama ay mufridiin ahaayeen kolley in badani waa xaaladoodu say ahayd kuwa cumro uun soo xidhayna waayoyna rasuulka ilaahay uu dooransiiyey way ku jireen kuwa xaj iyo cumro isa soo raaciye laakiin waa aqlabkii iyo taasba weeye falamaa qadimnaa makata maka markii aanu nimi ayuu amaranaa na amray rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh an najcalahaa cumratan cumro inaan ka dhigno an najcalahaa damiirkan kolley waana inagu soo noqnoqday dee haddaan lafdiga xaj eegno waaba muddo karo an najcalahu bay ahaan layde maxaan damiir ahaan ugu celinayn saan markii horeba kusoo laqbay an najcala waa alxaja oo lafdiga aan taaniitna xajada iyadii aanu ku nimi ee markii hore aanu kusoo dhawaaqaynay ama kusoo talbiyeysananay inaan u bedelo cumratan cumro aan u bedelo ilaa man saaqa alhadya ninkii hadyiga waday mooye oo kii xoolo waday isagoo ixraamkiisii baaqi ha ku noqdo ilaa inta uu hadyigiisaa qalayo falamaa kaana yowmu tarwiyati maalintii tarwiya markii uu ahaaday ee uu sugnaaday kolley kaanadna waa taama macnaa jaa wadakhala markuu soo galay uu yimi maalintii tarwiya markaa khabar uma baahna marfuuceedun bay ku kaaftoomaysaa waruxnaa ilaa minan mino xaggeediina aan u kacnay macnaha markay baxeen maahe laakiin waa markay bixi doonaane macnuusan horeba usoo marnay watawajahnaa ilaa minanna waan soo marnay waana macnihi ee aan doonay inaan soconno waktigay dhaqaaqayeen weeye ay xaggii mino u baxayeen ayaan ahlalnaa bilxaji markii hore waa intii aan taxalulin oo dhami markaasay yowmu tarwiya ixraamteen waana macaani inoo soo yar caddaataan filayaa riwaayaadkan inagu soo noqnoqdee taasaba da markaas ee soo noqnoqdee asxaab ay kala duwan wariye daraaddeed ruuxnana lafdigan raaxan raaxaya ruuxu rawaaxan dee kol waata la isqaabiliye alguduwu oo gadaa yaqdu iyo raaxaya ruuxu kolley dee qur-aankana muqaabala waabay dhacday nebi sulaymaan iyo dabeyshiisii waxa weeyaan oo manaa guduwaha shahr oo dee waa iyada markaa tegiddeedii baa gudowgaasiya waxba kala had hadday doonto galaba haba noqote waa tegiddeeda ay tegaysay ee dabayshu iyadoy dee ay sidaa bil bay ahayd haddana rujuuceedii rawaaxi waa laabankeedii ay laabmaysay ay soo noqonaysana in bil loo socdo ayaa noqodkeedu ahaayo markaa lafdiga rawaax waxa weeyaan un maaha un qeyb maaha in gelin dambe iyo caraabid loo isticmaalo waxaa kaloo loo isticmaalaa almasiir socodun sawaun kana leylan aw nahaaran ama habeen ha noqdo ama maalin waayo kolley gelin hore ay baxeenba wala laftii alcashiyina aynu kuma soo marray waqtiyada ay xaraamteen ee macnaa markii aan doonay inaan u kacno weeye u jahaysana xaggii mina ayuun baabaan ixraamanay oo xaj aanu ixraamanay waxadaثana xajaaj bnu shaaciri qaala xadaثana mucala bnu asadin قال xdثna وhayb بن khالd عن daud عن أbي نضرة عن jابiri kolley ragga horta waa rag aynagu soo noqnoqda oo dee kitaabkana kusoo noqnoqonayo imika iyo horenaanu aragnay dibnaanu arki doono daudna waa ti imika aan haynayba marka dhaweydeyna abi hindiya abu نضرة abu نضرة markii hore abu سacيid buu kaba warinayey imika jabir abu سacيidna waa jiraay jabir unbaa kusoo korayo عan jabiri وعan abi سacيidi الkdriي رadي الlaه عanهma qaala waxay dhahaan labadaa صaxaabiye ansaare labadooda waalidna asxaabtii bay kaga mid yihiin bal labadooda waalidna waxay kaga mid yihiin shuhadaa uxud oo cabdullaahi bnu xaraamna waa dadkii uxud ee weliba fadliga badan iyo taa xataa rasuulka ilaahay bacda uxud iyo uba sheegay in sacd ibnu ibnu malik ibnu sinaanna abu saciid alkhudri aabihii isaga sacad baa la yidhi abihi malik ibnu sinaan baa la odhanayo isaguna waa dadkii dagaalkaa lagu dilay unbu abu ahaa malik ibnu sinan bal labadoodaasaba dhammaantood ba allaha ka raali adee waxay yidhaaheen qadimnaa maca nabiyi sala allahu alayh wasalam waxaanu nimi maka rasuulka ilaahay maciisa anagoo ah walxaal naxnu anagu nasruku aanu qaylinayno bilxaji xaj surakan kolley dee waa ta aynu soo marnay adilo kala duwan oo ifraad ama mufridiin inay ahaayeen bale rasuulka ilaahay xajkiisii ifraad kaba dhigtay dee kuwa inuu mutamaticin ay ahaayeen laakiin tamatucu markii dambe ayuu ahaa inay qaarin adugu bal waan soo wada jamcinay axaadiisuna dee axwaashuna way wada badnaanayd waana isku jireen ejanibun baabay uba badnaayeen surakana waa ta aan soo sheegnay uuna kolley nawowina qorooyinkiina sharaxa haysta wuxuu leeyahay rafcu rajul sawdkiisu waa manduub cinda macnaha waa shay sunaa cinda alculamaai kaafa ahla daahir baa buu waajib kaba dhigayaa inay waajibinayeen wlmaratu laa tarfacu bal tusmicu nafsaha liana sawta maxalu fitna saasaa cibaarada sharaxa kuba sugan haweeneydu se dee dhawaaqeeda iyada ismaqashiinaysa ee inay dhawaaqa si ay raggu sare ugu qaadayaan talbiyadii ay kuba dhawaaqdo taasba wuxuu leeyahay ma aha oo sawdkeeda maxalla fitna dee waana kollay si ay badanoo culimada kamid yidhaahaan walow dee aimada qaarkoodna ama culimada qaarkood ay leeyihiin dee wax tafriiq oo nusuustii ku yimi may jirin bal taas oo waxa weeyaan muhimku wixii fidnaa waa la iskaba ilaalinaya lakin dee dhawaaq shicaarkii xajka ayay taasi kaba mid too looma diidayo ama lagaba manceeyo inay kuba dhawaaqaan oo de bal de waxaa soo arortay caaisho oo kale oo iyadoo dee sad aynu soo marnay habeenkii nafr rasuulka ilaahay uu amray cabdiraxmaan in markii ay dalabtay inuu cumro uu soo cumraysiiyo tanciim oo kale markii dambena sidaasay yeeli jirto waqti waa waqtiyadii mucaawiya ayaa iyadoo habeenkaa la joogo dhawaaq maqlay talbiyo waa habeen dee tir waa maxay waa iyo cidda waktigan exraamanayse dee imanka talbiyada ku dhawaaqaysaayo taa la yidhi waa caaisha caaisha markaa mala haddana soo exraamato dee iska markii la yidhi waa caaisha dee hadal ma jiro hadalo furani ma jirto bal markaas u aamusay bal markaa waxaan leenahay kolley dee bacd alculamaa waxaabay leeyihin maya dee wax adigu taksiis meeshii ma jire almuhim shacaarka xajka ayay talbiyadu ahayd dhawaaquna taasumuu tilmaamaya xadaثnي xamd بن cmر الbkrاwy qاl xadaثna cabdالواxd عan cاaصm عan abi nضrةa qaala waa xadiidkii adugu koley mid laba mida un laakiin jaabir warinayo walow xadiidkii hore inaanu ahayn abu nضrun baa imakana inoogu sugan sanadka cاaصmna waa cاaصm بn سlayman الأحwal wan isna taabici cabdالwaxidna wayna ziyaad xamd بn cmr الbkrاwi waxa bakrawi loo odhan habeen dhaweyd baaban soo haynay ayaa o dee sharaxa uu kuba sugnaa qaal wuxu uhi abu nadra kuntu cinda jaabir bni cabdillaahi baan ku sugnaa jaabir bni cabdillaahi baan agtiisa joogay faataahu atin ruux yimaadaa u yimi shaksi baa yimi faqaala wuxuu ihi ninkaasaa ku yihi ina bna cabaasin wabna zubayri ina cabaas iyo ina zubayr waa labadaa cabdullaahi ikhtalafaa fi lmutcatayni labadii mutco ayay isku khilaafsan yihin labadii mutco ayay isku khilaafsan yihin labada mutco midi waa mutcadii xajka oo dee waa tamatuci mutcada kalaadna waa mutcatu nikaax oo inoo dambayso dee hadallana aynoo horeeyeen laakiin axaadiisteeda aynoo dambayso labadoodu kolley labadaba dee ibnu cabaasna waa qabay malaha dee markaas taas hadduu doono mutcada nikaaxa xaalad daruuraha kaba dhigo waxa weeyaan waa mid uu qabay de isagiyo dee khaasatan asxaabtiisii iyo waana fatwo markii dambe xataa shucaradii ay qaateen oo bal matalan taas uu ibnu cabaas markuu maqlayna hadalladaa shucaradii iyo uu lahaa anigu de waxaan ujeeday xaalad daruuro iyo almuhim mutcada kalena waa mutcada xajko isagu qabee xataa inay faski laazim yahay ruuxii aan hadyi wadin taasba wey ibnu zubayrna waa ka aynu ogeyn inuu mutcada diidanaa labadaba mutcaba waa diidanaa faqaala jaabirun jaabir baa wuxuu yihi facalnaahuma maca rasuuli llaahi sala allahu alayه wasalam labada mutcaba annagoo rasuulka ilaahay la socona ayaanu samaynay uma nahaana canhuma cumaru labadaba waxaa noo diiday cumar baa nagaba nahiyey falam nacud lahuma deeta dib ugumanaa noqon adugu kolley labadaba in mutcada xajkana ee nahyiga cumar waa min baabi awlawiya un saa cuhmaaniya aynu kuma soo maray oo nahyigoodu dee waxaan leenahay waa taa nusuustii haabitada ahayd wax fasakaya nasakhayaana maba jiraan bal iyaguna kolley waa ijtihaadkoodii laakiin nusuustii sareex waxay ku tahay mutcadaasi inay jaa-is tahay waana markii dambe khilaafkaasi waa suulayo oo waxa lagu ijmaacsan yahay anwaaculixraam oo tamatuci kaba mid yahay inuu dee jaa-is yahay ruuxu si bal matalan kii uu doono inuu xajkiisii ama cumradiisii kuba guto iyo xajkiisii iyo cumradiisii kuba guto taas iyada waa mid ama xaggan mutcadan maha cumar un wuxuu isagu nahiyey way noo dambaysaay oo rasuulka ilaahay baa taxriim go-an maalintii fatxu maka xarimay ilaa qiyaami saacana taxriimkaasi inuu jirayo la nasakhayn baabuu sheegay rasuulka ilaahay uu wafaaday iyadoo dee taxriimkaasi jiro laakiin dee waxaa la arkaa dadka qaarkood inay kaba qarsoomayd nahyintaa dambe rasuulka ilaahay iyagoo rukso ogaa cumarna waktigiisii nahyigaas hore buu muujiyey uu sare u qaaday oo uu caddeeyey une may ahayn nahyi uu xaggiisa ka bilaabay may ahayn arrintuna dee waxaa u gaadhsiiyey ciddii waxaa uu ku arkaa ama isaga loolama haddii loo keeno shaksi taa sameeyey inuu rajminayo zina u arkayo marka waa ishaacadii une maaha in isagu taxriim aan jirin laba yimi wax waktigii rasuulka ilaahi jiray inuu nasakhay uu dadkin taasna ma aha arrinku waana umuurahaasna axaadiid kala duwan baaba insha allah kitaabka kuba iman doona waana waxoogaa bay inoo jirtaa xag ana waaba kasoo gelaya haddaa si iilaac imaka sii daalaacataana kitaab nikaax oo kale kitaab alxajun ku xiga dee waaba axaadiistaasi ay ku sugan tahay baabu ihlaali nabiyi salى allahu alayh wasalam waa hadye baabu bayaani ihlaali nabiyi salى allahu alay wasalam bal rasuulka ilahi hilaalkii kollay mawduuc ahaan iyo macna ahaan waa xaadiis aynu soo ogaanay ee riwaaye ahaan baa riwaayaad kaloo kuwii hore aan ahayna ay noo imanaya iyo bal hadyigii uu isagu waday iyada tan masaladani xadiidkii jaabire dheera iyo markaas axaadiis kaleba kiya marka way noogu soo bislaatay masaa-ishani oo aan soo aragnay xadaثnي محamed بن xatim qal xadaثna بن مhdiyi waa imaamkii cabdالرحman qal xadaثnي slim بن xayana kolley magaca ba bukhaarي iyo mslim iyo kuwa kale magacyada kale o dham waa sulaym ee deesan kuba yimaada can marwan اأصفrي alasrina adu waa alasfr can anasin radي الlahu canhu bal xadiidka inta aan gaadhin marwan kan marwan اlأصfr waa nin taabiciya oo hiqo ah oo waa dee ninkan anas kaba warinaya kollay taabiciinta yaryaray dabaqaha kaba dambaysa buu noqono waa cumar bn cabdilcaziis iyo adigu zuhri iyo dabaqadoodii buu noqon ama raabica suu xaafid ibnu xajar kaba cabiro abu khalaf ilbasri ayaa kunyadiisa iyo nisbadiisu ay tahay ee xagga magaca aabihii marwan ibnu khaqaanna waa la yidhi marwan ibnu salimna waa la yidhi oo bal waa nin baxan leenahay taabiciy oo hiqaa waxaan ugu joogsanaa dee cidda aynaan hore usoo marin iyo dadka xataa dore usoo maray dee yar marmar un imanayen axaadiistoodu badnayd iyo dee kolkol ragga aimada ah ee bal hadyigoodii iyo bal matalan suluugoodii iyo waxyaalahaasi kollay isku baraarujin ay leedahay qudwada ah taasi kollay waa waxyaalo dee aan u baahanay inaan ugu joogsano markaa ninkan xaafid ibnu xajar soo kaba cabiro waa hiqat min araabica yula kitaabkeenan haddaan eegno xadiidkan buu ku leeyahay wax kale kuma laha bukhaari markay noqotona xaafid ibnu xajar xadiidka naftiisa markuu qabanayo waayo xadiidkani bukhaarina waa ku sugan yahay sanadkana sanuu yimaadaa saliim ibnu xayaan can marwan can anas sanuu uguba yimaadaa ayaa wuxuu yidhaahaa laysa limarwan اlأصfr fi الbukhaariyi can anasi siwa hada الxadiث waa cibaarada fatxulbaari xadiidkan kitaab اlxaj marwan اlأصfr can anas lakiin qeyd baa yar jira marwan oo anas kaba warinaya waa cibaaradiisay tahay bukhaari kuma sugna xadiidkan u mooye de haddaan cibaarada mafhuumiya oo la talo marwan oo cid kale ka warinaya ma ku sugantahay taa cibaaradu meesha kamay saarin waana wax u baahan tatabuc iyo bal riwaayo kale inuu leeyahay ee cibaaradii baan ka saarin marwan can hayri can hayri anas bal inay dee bukhaari ay kuma sugan tahay lakiin cibaaradiisu waxay yihi xadiidkan markuu qabanayo marwan اlأصfar can anas xadiidkan un mooye wax kale bukhaari kuma laha dee muslimna waa taa alena xadiidkan un buu leeyahay aa ana caliya cali bn abi alib qadima waa yimi min alyman yaman buu kaba yimi faqaala lahu nabiyu salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa ku yihi bima halalta ee yaman buu ka yimi dadka kale madiinay ka yimaadeenoo rasuulkii ilaahay bay la socdeenoo u sheegay say u ixraamanayaan adigu maxaad kusoo xidhatay marka dee xaggii miiqaadkii aad kaba imanaysa yamaneed maxaa ihlaalkaaga iyo ixraamkaaga ama niyadaadu maxay ahayd faqaala wuxuu yihi cali ahlaltu macnaha waxaan ku dhawaaqoon ama ixraamtay waa dee niyadiisii baa taas biihlaali الnabiyi salى اllahu alيه wasalam waa dee biihlaalinka ihlaali الnabiyi salى اllahu alيه wasalam anigu ixraamka rasuulka ilaahay oo kale un isagii rasuulka ilaahay lama joogin ee san uu dadka ugu sharxayna isagii muu la joogin oo rasuulka ilaahay kamuu qaadan marka ixraamkiisiibuu ka dhigay uu kala mid dhigay ka rasuulka ilahay kolba rasuulka ilaahay sida uu ixraamto ayaana ixraamkaygu yahay ayaan idhi buli qaala markaa rasuulka ilaahay baa ku yidhi dee hadyina markaa cali uu waday waayo amumusoo isbastan yidhi oon hadyi wadin waataynu soo marray inuu rasuulka ilaahay taxallul ku yidhi oo cumro la kaalay lawlaa ana macii aniga macayga haddaanay ahayn alhadya hadyi oo hadyi aanan wadin la axlaltu waan taxalluli lahaa ee dee waxa weeyaan ehdi wamku taxraama lafdiga bukhaari baaba ah halkan ziyaado adoo dee muxrima saa baaqi ku noqo waanaynu soo marray xadiidkii jaabir hadyina dee la kaaliyo hadyina waaba waday وxadaثnii xajaaج بن شhaacir qaala xadaثna cabdالsmad xa وxadaثnii cabdالlahi بن hashimi cabdالlahi بn hashim بn xayaan kole waa nin ثiqa ah oo saaxibu xadiiث ba horaynu kitaabka ugu soo aragnay qaala xadaثna bahzn bahs بn asad caawa waxaan soo haynay oo kollay aan naga dheerayn bal xadiidkii baabka hore ama uu ku dhammaanayay kii ka horreeyey ah isagoo muslim yihi xadaثna xajaaj bnu shaaciri xadaثna mucalla bnu asadin bahsigana bahs bnu asad baa la yidhi waa laba noo walaalaa weye mucalla bnu asad iyo bahs bnu asad waa laba noo walaale way kala yar weyiin oo kala dabaqo horeeyano bahsi baa ka dabaqo horeeya ee labaduna kitaabka way kusoo noqnoqdaane mucalla bnu asad alcami iyo bahs bnu asad alcami waa laba noo walaalaa wey qaala waxay yidhahdeen haddaba cabdullahi bn h markaas waxa weeye cabdusamad ibn cabdilwarit iyo bahz labadaasi waxay yidhaaheen xadaثna saliim bnu xayaana bihada اlisnaad milahu isnaadkan oo can marwan اlasfar can anas غayra ana fii riwaayati bahzin waxaa kuba sugnaa lawlaa ana maciya اlhadya la axlaltu halkay tii hore ahayd oo rubaaci ay ahayd la xalaltu oo hulaasiya un waa ficil keliya ah oo dee hulaasigiisi iyo rubaaciisi macnuu waa mid ah xadaثna yaحya بن yaحya qaala aخbarana hushaym can yaحya بn abi isxaaq وcabdالcaزiiز بn shaybi وxumaydin saddexdoodaas taabiciintii kaba mid ahaa ayaa maxay yidhaaheen anahum samicuu waxay maqleen anasa radي الlahu canhu qaala samictu rasuul الlahi salى الlahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay baan maqlay oo ahalla ku dhawaaqay bihimaa ay biاlxaji wاlcumrati xaj iyo cumro jamiican xaalayin oo labadoodiiba waa wada xraamtay ee waana taa aynu soo marray rasuulka ilaahay markii hore wuxuu ku bilaabayba inuu qiraan xajkiisu ahaa oo maxay leh labayka cumrata waxaja waa tan ihlaalkiisii uu sheegayo dhawaaqiisii ixraamkiisii labayka cumrata waxaja isagoo rasuulka ilaahay taa leeyahay ayaan maqlay kolley xajkuna acmaalaha kale dee tasmiyadan camalkii la magacaabayo iyo wixii niyadaada kuba sugnayd kuba dhawaaqaysa iyo waa kaga duwan yahay acmaasha kale rasuulka ilaahay taale baan maqlay dee kolleyna saxaabo dhowr iyo tobana ayaa inoo wariyey qiraan inuu rasuulka ilaahay ahaa waana ti aynu soo maray inaanu taxalulin markaa bal hadduu markii hore ifraad kuba bilaabayba waa kii cumro uba geliyey eta saas uu markaa ku noqday qaarin وxdثnي علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن يحيى بن أبي اسحاق وحميد الطويل قال يحيى سمعت أنسا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبيk عمرة وحجة kley hadلkii أنس iyo بن عمرna بن عمر lahaa may أنسna lahaa caruur baaba nagu tirinaysaana waa kii aynu soo maray وqال حمaيد قال أنس سمعت رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم يقول لبيk بعمرة وحج wa xadيثkii un وxdثnا سعيد بن منصور وعمر الناqد وزهير بن حرب جميعا عن بن عyynة qال سعيد سعيد بن منصور xdثnا سفيان بن عyynة qال xdثnا الزهري عن حنضلة الأسلمي xنضلة بن علي ayaa la yhah اسلمي horena waynuu soo maray magaca abihina waa inoo dambeeya lfdiga riwaayada dambe طريqa dambe قال سمعت أbا هريرة رضي الله عنه يحdث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيدي إلaaha نفتaydu gacantiisa ku sugantae ayaan ku dhaartaye layhilana بن مريمa waa عيiسى بن مريمa waa إحraaman doonaa waa dhawaaqi doonaa بfj ma dee halkaas إحrاam iyo تlbiyo بfj الrawxa ee meesha la yidhaaho fj الrawxa waa meel kolley makiya madine uba dhexaysa oo xagga madina oo sheekh bayna maka walmadina dariiqii rasuulka ilaahay markuu salawaat ullahi wasalaamu caleyh beder kusoo socday waqtigii beder iyo markuu maka kuba soo socday caamalfatxi iyo markuu maka kusoo socday xajatulwadaaxba waa dariiquu soo maray oo kolley dee xagga madiinay u dhowdahay oo dee bal matalan xagga madiina ama laba marxalo kolley waxaan dhammayn ama laba marxalo ayay u jirtaa arawxaaye bal halkaas ayuu soo mari doonaa isagoo exraaman isagoo talbiyeysanayoo dhawaaqaya xaajan xaar yahay isagoo xajaya aw muctamiran kolley mal hadduu raawigaya waa shak haddii uu rasuulka yahay de waa nooc ibhaamo labada mid ah amase aw layasniyanahuma amase waaba israacin doona oo xaj iyo cumru israacin doona muhimku waxa weeyaanuun waana rasuulka ilaahay waxyaalihii maqiibka uu kaba warramay si waxyaalo badan oo qeyb uu kaba warramay dee loo arkay ayay tana u iman doontaa waa nebi ciise markuu dee waa nool yahayo isagoo nool baa la kor yeelaye marka uu soo dego ee isagoo xaka muqsid ah shareecadeenna fulinaya uu kuga soo dego dhulka ee la soo celiyo dajaal uu dilo waqtiyadaas waa soo xaji doonaa halkaasuu soo mari doonaa isagoo ama muctamira ama xaajiya ama labadoodaba israacinayo taasba wey kolley ambiye iyo rasuulka laba dariiqa waa soo mareenba in kitaabka waxyaalo way nooguba dambeeyaan oo dee waxa weeya nebi muuse iyo nebi yunus iyo axaadiisi way kuba timi walow aan kuba xambaarayno arrinku maaha iyagoon de xaaladan barzakh kuba sugan inay arrinta rasuulka ilaahay kaba warramayay ay tahay oo aan idhaahno iyagu dee noloshoodu waa nolol kale oo inagiiyaynaan garaninbe dee shuhadadii baaba ilaahayna yidhi idinkuma garanaysaan dee noloshoodaase way noolyihiine waana tan saxiixaan kuba soo maray rasuulka ilaahay nebi muuse inuu maray isagoo qabrigiisa kuba tukanaya arkayba ee bal xaaladaa laakiin kuma xambaarina bacda shuruuxa kuma xambaarayna waa rasuulka ilaahay ka warrankiisan uu lahaa waxaabad moodaa imaka inaan arkayo waa waqtigoodii ayay iyaguna soo xajeenay u soo xajeenay dhulkaas soo mareen markaas waayo rasuulka ilaahay isagoo dariiqa soo haya meelo kolba markuu joogo halkani maxay tahay oo marka la yidhaah waa meel hebla ama waadi fulaan ayuu odhanayay kaani biyunus bnu mata oo saas oo ama ciise ama muuse oo kale iyo bal dee waa dariiq ay soo mareen oo rususha ay kaba soo xajeen nebi ciisena waa kasoo xaji doonaa وxdثnah qتayبة بن سعيد qال xdثna lyث عن بن شهاaب بhda الاسناaد مثله وqال والذي نفس محمد بيده وxdثnي xرملة بن يحيى قال أخبرnا بن وهب قال أخبرني يونس عن بن شهاب عن حنضلة بن علي بن الأصطع الأسلمي أنه سمع أbا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيدي بمثل xadيثهma waa labada nin ee inoo horeeyey eeg ibnu shihaab mar layth ibnu sacad baa kaba wariyey marna sufyaan ibnu cuyeyna ka wariyey iminka riwaayada dambena yunus ibnu yaziid alayli baa kaba warinaya haddaba yunus riwaayadiisana can ibnu shihaab waxay la mid ahayduun labadaa hore ee aynu soo marray iyaguba ibnu shihaab kaba warinayay ayinbay riwaayadoodii la mid tahay waa macnuu waa cad yahay baan filaya baabu bayaani cadadi cumar الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam wa zamanihina rasuulkii ilaahay cumrooyinkiisii dee cumar waa cumra waa ficlatun oo dee jamaceeduna waa fucal waana jamc qiyaasa weeyaano fuclatun fucal baa lagu jamciyaa marka cumratun maxay noqon cumar bay noqon waa cumrooyinkii rasuulka ilahay haddii dee bal taas cumuraadka laba yidhaaho bal dee bukhaariya waa iba dhacday oo taasna waa jamc kaley noqonaysaa walow dee khaasatan noocyada saas oo dhan luqaadkii banaanaan jiray iskaba banaanaan soomiinta cumuraat cumaraat iyo cumiraatba saddexda xaalaba in xarafkaa dhexa loo yeelo waa wixii dee dabdiga kuma yimaado ama sidaa kuba yimaado wixii kuba banaanaan jiray ay kuba banaanaanayaan haddaba waa bal intii rasuulka ilaahay goore uu cumraystay iyo waktiyadii uu kala cumraystay intaasaa inooguba imanaysa baabka xdثna hdاb بن khالd qال xdثna hmam qال xdثna qتاadة أن أنس رضي الله عnه أخبرh waa waramay oo wuxuu ugu waramay أنa رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulkii ilaahay اعtamara inuu cumraystay arbca cmari وa أفر cmro kulhna dbtaasi marka waa cadadki way mise waa afar ina wuxuu yihi cadadkii waktigina waa kee kulluhuna haddaba cumuraadka ama cumrooyinkaa dhammaantood fii dilqacdati bisha dilqacda la yidhaaho haddii qaafta la kasriyana kolley waa loqa iska jirto dilqacdati la yidhaaho dee markay jamcinayaanna in ta hore ayay jamciyaano dawaat lqacdati ama dawaat lqacdati taas baa jamiceedu uu yahay dawaat lqacdati ee iyagiyo kolley wixii amtaashooda bal masalan haddaba bishaa dulqacda ayay dhammaanba afartoodu ay ahaayeen ila latii tii uun mooye maca xajatihi xajadiisa la socotay oo dhammaan afartoodaba dulqacda ayuu cumraystay waxaan taa xajkiisa oo iyadna exraamkeedu dulqacduha iyaduna ee camalkeedii waa taamiyelkeedii xajkiisiibay raacdo ayaa dulxijo dhacday laakiin exraamkiisu dee dulqacday iyaduna ahayd marka dhammaantoodba waa wada dulqacdo un markaas waa tan wuu inoo tirinayaa muxuu yihi اctamara waay cumrat min اlxudaybiyati waa cumro xudaybiye kaba cumraystay aw zaman اxudaybiyati waa cumro xagga xudaybiye kaba ahaatay ama zaman اxudaybiya kolley iyadaba dulxulayfun buu kasoo exraamtay waana sanadii lixaad ee hijirada waana tii adigu may dee rasuulka ilaahay camalkeedii muu wada fulin quraysh baa hortoogsatay muddo ayuu halkaa joogay ugu dambaynna halkaasuu ku taxallulay oo uu kuba xeertay tirintan laba tiriye cumradaas camalkeedii aan dawaaf iyo sacyi rasuulka ilaahay aanu laba iman exraamkaa iyo niyadaa mooyaan iyo dee xalqigii mooyeen la tiriyeyna waxay dee inoo faa'iideynaysaa ruuxii muxsarka ahaa ee iyada waxa weeyaan loo diiday muxsarka ahaa ee camalkiisi isagoo muxrimo gudan waayey ee ay u suurtogeli weyday inuu guto marka uu taxallulayo waa camal u tirsan weeye camal u tirsan buu noqonayaa waana tanoo bal dee in cumradii ka dambeysay waa tanoo cumrat lqada ama cumrat lqadiya yidhaahaan taas macnuu maaha alqada inay cumradaa hore ay qadaheedii tahay hadday cumradii hore qadaheedii tahay ama qalo ay u tahay dee cumro keliya laga soo wada qaadi lahaa oo imika cibaado haddaanay hagaagin oo lagu celiyo oo la qadaynayo dee laba lama kala tiriye waa mid keliyay tahay marka hadday qado tahay tii hore la qadaynayo waxay noqon lahayd lama kala tiriyena mid keliya laga soo qaadi laha waa tan la kala tirinayo waa cumro taasoo cumraysay tanna waa cumro labaad baa lagaba dhigay waa cumro dhan bay ahayd lafdigan alqada ama alqadiyana waxay culimadu leeyihin maaha lafdiga xaggii qadaynta ujeedadu maaha ee alqada waxay ka dhigan tahay lianna rasuul llahi sala allahu alay slam taqaada qurayshan ama qaada qurayshan qaadana macnaa saalaxan waa cumradii qadiyadii ama sulxii kuba timi qaadahumna waa saalaxahum waa arrinku waa min almuqaadaat min alqadiyana waa taasum waa xaggaas ee ma aha inay tahay qado tii hore la qadaynayo ee waa cumradii heshiiska uu kuba yimi oo dee waxaa lagula kula heshiiyey sanadaa dambe inuu soo noqdo ayaamana ay u badneeyaan marka saasna uu soo cumraysto taas baa macnaha alqada ay kaba dhigan tahay marka taasi waa mid wacumratun iyo cumro haddii aan rafciyeed bal haddii dee nas baa idin taalana ictamara wuxuu cumraystay arbaca cumarin cumratan cumra ayuu cumraystay min alxudaybiyati aw zaman alxudaybiya fi di lqacda wacumratan cumrana waa cumraystay rasuulka ilaahi min alcaami lmuqbeli sanadii taas oo qaabilsanayd ee ku xigtay fi di lqacdati iyadna dilqacdaheeda waa cumrat lqada wacumratan cumrana waa cumraystay rasuulka ilaahay min jecraanata meesha jecraana la idhaahayo daaif xagga maka ka adigu maka xagga daaif kaba xigta oo iyaduna dee way ka baxsan tahay xuduuddii xaramka laakiin way kuba dhowday halkaasuu kaba soo cumraystay xaysu meeloo qasama uu qeybiyey rasuulkii ilaahay khanaa'ima xunaynin xunayn khanaa'imtiiyo xoolihii la helay fii halku ku qeybiyey fii dilqacdati iyadna dilqacdo ayay ahayd habeen baanu taa soo cumraystay wa cumratan maca xajati iyo cumro oo iyu cumraystay xajkiisii laba socotay waa afartaas cumro ayay ahaydba bal kolley xadiidkan iyo ka dambe ibnu cumarba inay afar ahaayeen way isku waafaqsan yihiinba walow ibnu cumar dil kale uu sheegay laakiin afartooduna imika halkan maca dulqacdo ayaabay ahayd oo taas baa afartooduna ay wada ahaayeen bal tan dee xajkiisa laba socotay un mooyo iyadaba uu dulqacdo soo bilaabay kolleyna waxaa imaamku halkan raximah llahu tacaala culimada inooga soo naqlinayaa rasuulka ilaahay cumrooyinkiisii dulqacdo un bay wada dhaceen cumradii xajkana iyaduu soo bilaabay wuxuu leeyahay waxay arrintu tahay ee bishani horta waa bil xurmo lahoo fadiiladeedu way jirtaa ee arrin kaloo weyn baa jirto casharkii xalayna inoogu sugnaayo ahl aljaahiliya bilaha xajka in la cumraysta may aqoono markaa mukhaalafo uu jaahiliyadii khilaafayo ku tirin jiray afjar alfujuur inay tahay cumrada ashhur alxurum la cumraysta ama ashhurtaas ashhur alxaj la cumraysta bal taas bu sidee ugu ku xeel dheeraado u adkeeyo inay jaa-is tahay u buriyo weliba isagoo ku xeel dheeraanayo ku celcelinaya wixii jaahiliyada caadooyinkoodii u buriyo taas baa cumradiisa soo noqnoqotee bishan ama dulqacda oo bil xaj ah bilihii xajka kaba mida keentay buu leeyahy xdثna محamed بن المثنى qال xadثnي cabdالصmd qال xadثna hmam qال xadثna qtاة qاaل sألت أنسا كم xaj رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilahi mise goor buu xajay qaal wuxu uhi xajaة waaxidة waa dee bacd الهijra iyo intii xajka la waajibiyey xajo keliya ayuu rasuulka ilaahay xajay wa xajaة الwadاع mid kale ma xajin wactamara wuu cumraystay arbaca cumarin afar cumrooyna waa cumraystay afar goorna wuu cumraystay uma dakara bimili xadiidi hadaab marka xadiidkii imika hadaabaynu kaba soo baxnay ayaa xadiidkan moxamed ibnu lmusanaana uu laba mid ahayna isaguna hadaab hadduu hamaam ibnu yaxye ka warinayay dariiqiisa isaguna saasuu dee cabdusamedna waa ka hamaam kaba warinayeen bal taa weeye xaj keliya waana arrin inoo socota haddii ala idhaho وxdثnي زhayر بن حرب qال xdثna الحسن بن موسى qال أخبrna زhayر عن أbي إسحاq qال سألت زayd بن أرقمa xadiidka snadkoole waa dad aynu soo wada aragnay lakiin laba زhayr baa inoogu sugan oo dee kitaabka kusoo noqnoqda midi waa زhayر بن حرب أbu khaysمة waa imaam weyn mslimna waa xadiiثiisa kun xadiiث wax ka badan buu kitaabka kaga wariyaa ka labaadna waa زhayr ibnu mcaawiya waa زhayr ka labaad ee ay udhexeeyo nin uu udhexeeyo waa زhayr ibnu mcaawiya isagana abu khaysama la yidhaahaa waxa weeyaan midna labadoodee lakiin magaciina way ku kulmeen dabaqadii bay ku kala duwanyiin magacii aabana way ku kala duwanyiin abu isxaaqa ka dambeeyana waa abu isxaaq asabici waxaana laakiin culimadu ay yidhaahaan dee kolley abu isxaaq waa dadkii ikhtilaadku ku yimi awaakhira xayaatihim ama markii dambe u weynaaday xifdigiisa waa xumaaday axaadiistiisina ee sii hore lagu yaqaanay axaadiistiisa uu dabdin jiray arrinku ma ay ahayn zuhayrna waxaabayn waa dadkii waktiga dambe la kulmay macnaa waktiyada dambe markaa waa bacd alikhtilaad dadkii wax ka wariyey waana tan aan aragno iyadoo muslimiinka kaba warinayo dee arrintuna waxay ninku mukhtalid hadduu yahay axaadiistii qabla alikhtilaad laga wariyeyna dee waa taasoo waa axaadiisa la xujaysto bacd alikhtilaad wixii laga wariyeyna waaba la daciifiyaayoo lama xujaysto laakiin maxay tahay xadiidkan zuhayr abu isxaaq dee haba kaba warinaye laakiin dee shucbo iyo israa'iiliyo dadkii axaadiidiisa aad u yaqaaneen shucna shucbana qabla alikhtilaad bu ahaa israa'iilna waa awowgii abu isxaaqo oo dadkii axaadiidiisa aad u yaqaaneen cid kastaba kagaba horreeyo xataa shucbe iyo sawriya lagaba horreysiiyo ayaa iyaguba xadiidka kaba wariyo arrinkaa daraaddeed ba marka xadiidku waa xadiid maxfuuda axaadiistii abu isxaaq ee maxfuudka ahayd markaa ka mid a maaha waxyaalo khalal isaga uu kuba sugan yahay zuhayr arrintiisu taa haba ahaato qaala wuxuu uhi sa'altu abu isxaaq baa odhanaya zayd bna arqama ayaan weydiiyey kam gazawta maca rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulka ilaahay imse gazwo ayaad la duushay qaala wuxuu uhi sabca casharata toddobiyo toban toddobiyo toban duulimaad baan rasuulka ilaahay raacay ee wax la dagaalamo iyo kuwa aan dagaal dhaceenba way isugu jiraan laakiin rasuulka ilaahay wuu baxay qaala wuxuu yidhi abu isxaaq baa odhanaya waxadahanii zayd bnu arqama zayd bnu arqam wuxuu iigu warramay ana rasuul اllahi salى اllahu عalayه wasalam rasuulka ilaahay gazaa tisca casharata sagaal iyo toban gaswo inuu duulay oo markaa laba ayaanu dee amaamala yaridiisiiyo waa labadii hore ayaanu raacin haddii sagaal iyo toban gaswo uu duulay kuwa la dagaalamayo kuwa aan la dagaalamin ba ay isugu jireen laakiin rasuulka ilaahay baxay uu ciidan hogaaminayay toddobiyo toban buu isagu la socday ee labana lamuu socon kolley waa san imaka isago koob iyo labaatanna xadiisi jaabir way kuba timi intaa in ka badanna waaba la wariyey markaa dee kollayna wuxun baabay kuba xambaaran yihiinuun ee saxaabigan tirada sheegaya waa intii uu dabdiyey ee uu ama laba socday ama uu dabdiyey weeye haddii tiro kaleo ziyaada saxaabi kala sheegana kolley ziyaadadii waa la qaadanayaa ibnu sacad oo kale kolley ibnu saxaabna waa laba mid oo aada u tatabucay rasuulka ilaahay ghazawaadkiisii toddobiyo labaatan ghazwo ayuu gaadhsiiyaa toddobiyo labaatan ghazwo u gaadhsiiyaa ee xagga bucuufta iyo saraayihina barhkood dhowr iyo afartan bay kaba dhigaan taas kale xaafid alciraaqina ilaa toddobaataneeye waa gaadhsiiyaa waxaan u leeyahay dee alfiyadiisa siirada oo kale oo dee taas kuba tiriyo bal waa tan oo kolley ziyaada way jirtaa baan leenahay wa annahu rasuulka ilaahay xaja wuu xajay bacdamaa haajaray intii uu soo hijrooday dabadeed xajatan waaxida oo hijradii dabadeed waa xajka xajatulwadaac un baabuu rasuulka ilaahay xajay xajat alwadaaci qaala abu isxaaq abu isxaaq baa wuxuu yihi wa bimakata ay xaja uu xajay rasuulka ilaahay bimakata waa qabla alhijra uqraa xaja kale oo hijrada horteedna xaj kale waa xajo macnaa dee xajatulwadaac waa intii xajka la farad yeelay xajkaa keliya xajay bacda alhijra ilaa sanadii sideed wixii ka horreeyeyna may suurtogelaynbo daar kufri bay inay ahayd ee intii ka dambeysayna adugu xajkaa keliya ayuu xajay rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh laakiin qabla alhijra de waxa weeyaan imaka xadiidka abu isxaaq waxaa kuba sugan mid kale riwaayo kaliya qolooyin kale laba inuu xajay qabla alhijra wariyeen kolleyna xajkii rasuulka ilaahi taa uu ka badnaanayaayo habeen dhaweydba wayn soo aragnay jubayr ibnu mudcim halkii carafa iyo ka hadalkeed isagoo qabla alhijra rasuulka ilaahay oo dadka la taagan carafa arkay oo yidhi xumsigii buu kaga mid yahay maxaa isaga halkan dhigay oo kale bal markaa rasuulka ilahay had iyo goorna qorayshi malaha ruux maqan iyo ruux xanuunsanaya mooye xajka kamay hadhi jirin carabna way siiman jirto rasuulka ilahay intii lasoo dirayna bal xajkana ha tago laakiin dhinac kalena waa uga faa'iidaysanayo dadku dacwada gaadhsiinayay oo rasuulka ilahay kolley waa ku noqnoqday oo bal dee sidaan siirada ku hayno saddex sudood isxiga waa saddexdii sudood ee uu la kulmay nimankii ansaareed markii hore rag buu la kulmay beeca may jirin haddana waa kuwii oo lix nin yabay ahayn sanadii dambe waa kii labiyo toban beecadii kaba qaadee markaa ay raacayna muscab ibnu cumayr iyo haddana sanadii dambe beecadii caqabee labaad saddexiyo toban intaba minay ku kulmayeen waana xaj wakti la isuguba yimi rasuulka ilahi intaba waa joogay in ka badanna waa joogayo adigu qabalal hijra dee waa kaas oo waa joogo xataa saddexaas loo iskuba xigay hijrada ka horreeyeyba waa kaa ansaar laba kulmay kolba inuu kalaba kulmaba kuwa ka horreeyo uu tegayna way jiraan bal adigu markaa xajaadkii rasuulka ilahi qablaalhijra intaa way ka badan yihin baan leenahay وxadثna hاrون بن عبd اللahi qال أخبرnا محمد بن بكر البرsاني qال أخبرnا بن جurayج qال سمعت عطاء يخبر qال أخبرnيi cروة بن زبير cطاء بن أbي رباح wey cطاn بن jurayج uu kaba warinaya sheekiisi de cilmigiisii dhaxlayba sideed iyo toban sanadood imaam ilaah waa la jooga qaala kuntu ana wabnu cumara aniga iyo ina cumar waxaanu ahayd curwaa leh waa aniga iyo ina cumar mustanidayni kuwa ku tiirsan ilaa xujrati caayishata caaisha xusharadeedii macnaha waxa weeyaan masjidkii rasuulka ay joogeen marka dhinac bay kaba fadhiyeen ama dhinaca rawdada ha noqoto ama dhinac kalo e waa halkan rasuulka ilaahay qabrigiisna yahay waa xujradii caaisha gudahay kaga jirtay markaasay iyaguna xaggii masjidka iyagoo jooga ayay ku tiirsanaayeen oo dhabarka ayay dee saareen oo ay kuba tiirsanaayeen taas buu waxau ihi waina anagu bu ihi lanasmacu waanu maqlaynay darbaha garaacitaankeeda bisiwaaka cadaygi ujeeddadu waa istinaankeedii way cadaynayso de waa aqal yaroo waxaa udhexeeya labinkan yar iyo intaa ay tahay aqal weyn maaha cadaygii ay cadaynaysay sawdkiisi iyo sanqadhiisi ilkeeda markaa ay dee marmarinaysay ayaabanu maqlaynay bu ihi darbaha bisiwaaka waa darbaha waa darbaha asnaanaha bisiwaaka ay ku dhufanayso ama ay marinayso kaga sanqadhinayso ilkaheeda tasanu xaal ay cadayanayso qaala markaa wuxuu yihi curwa odhanaya faqultu waxau yihi ya aba cabdiraxmaan waa kunyadii cabdullaahi bni cumar aba cabdiraxmaanow ictamara nabiyu sal actamara bal hamsadii sifaamkuna waxa weeyaan yaa meeshii timi hamsadii dee markaa ficilka la socotay wasriga ahayd baa dhacday oo ictamara markaasay noqon oo rasuulkii ilaahay miyuu cumraystay actamara aictamara nabiyu sala allahu alay wasalam fi rajabi malaa waxbuu isaga ka maqlay rasuulka ilaahay rajab miyuu cumraystay bishaa rajab qaala wuxuu uhi ibnu cumar nacam ha uu cumraystay faqultu licaishata dee arrintiina markaa isaga malaa uma yara dhamin istikshaaf sii sawaabkayd buu doonayaa waa nooc yar baraarujin oo dee bal caaishuu weydiiyey ibnu cumar oo maqlayo faqultu waxaan licaishata ay ummataa hooyoy ayuu yihi hooyadiisa khaasna way noqonaysaa waaba habaryartii walaashii dee ay marka hooyadii ay walaalo ahaayeen hooyadii caamka ahaydna waa jirtaa umu lmu'miniin e ummatahna ayduna waa tii xarfu nida ahayd ummatahna asalka hore ummi bay ahayd ay ummi ya-dii ayaa la gooyo markaa bedelkeedii waa ciwab ta'dan baa timi markaa dee in la kasriyo in la fadxiyo labadaba sida dee kutubta naxwada inoogu sugo ay banaanta ummata iyo ummati markaasaa maxaa dhacay dee aliftan iyo ha-du waa ha-u saktiye in la raaciyey uunoo ummataha ay noqotay ee asalka hore taadu ciwad waxay ka tahay ya-dii ummi ee idaafadiibay ciwad kaba tahay hooyoy alaa tasmaciina miyaanad maqlahayn oo abataana waa da intaas sidaas oo kale malaa dee horena u soo marnay abatah janais aan kuba soo marnay waa isla baabuun alaa tasmaciina miyaanad maqlahayn ma yaqulu abu cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan wuxuu ku qawlayo bal hadalkan cabdiraxmaan abu cabdiraxmaan waa cabdullaahi bni cumar waxaan u yihi miyaanad maqlahayn dee way arkaano waatan xataa cadayshadeedii bay maqlayaanoo waxba uma dhexay gidaarka yar baa udhexeeye qaalat waxay tihi wamaa yaqulu muxuu leeyahay muxuu yihi qultu waxaan ihi yaqulu wuxuu leeyahay ictamara nabiyu sala allahu alayh wasalam fii rajabin rasuulkii ilaahay birajab ayuu cumraystay faqaalat waxay tihi yakfir llahu liabi cabdiraxmaan ilaahay wuu dembi dhaafaya abu cabdiraxmaan waa nooc radin laakiin sidaa dabacsan ee ludfi uu kuba sugan yahay waabay u ducaysay waanay u cudur daaraysaa oo ay leedahay arrinku maaha waa ilow uu iloobay inu iloobay una wax kale maaho lacamri kalley waxba imaka halkan dhaar maaho dee cid aan ilaahay ahayn laguma dhaartabe ee waa alfaado luqadooda kuba imanayay oo haddii dee dhaar looga qastayana xukumkii dhaarta yeelanayo inaanay banaanayn haddii kale oo laakiin si dee taribat yamiinuki iyo dee caqra xalqa iyo waxyaalihii aynu soo maran lafti waa cibaaro hadalkooda kuba soo noqonaysa une ama kusoo noqnoqonaysa lacamri mactamara fii rajabin rasuulkii ilaahay ma cumraysan bisha rajab arrin kalena weliba way sheegaysaa inuu dee waxa weeyaan iloobay un abu cabdiraxmaan wamactamara ma cumraysan min cumratin cumro ma cumraysan ilaa wainahu ilaa oo uu cumraystay rasuulka ilaahay wainahu ina cumar ama abu cabdiraxmaan la macahu cumro kastoo rasuulka ilaahay u baxay rasuulka wuu la joogay waa la socday cumro rajabina may dhicine ana dee arrinkii iltabasa caleyh ruuxu inkastuu xifdi badan leeyahay itqaan badan leeyahay ee dabiicada insaanka ayaaba nisyaan kaba mid yahay annisyaan waa dabiicada insaanko waata yidhaaheenba waina awala naasin awalu nnaas macnaa awala naasin waa naasinta hore waa ismi faacil min nasiya oo markaas kuwa xilloobakii ugu horreeyey muxuu ahaa waa dadkii ugu horreeyey oo ta horena waa awalu naasin oo nasiya fahuwa annasi un weyoona nakiro ah ta dambana waa annaas dee aan naqaanayo dee kolley nebi aadan baa ciddii hadalkaa tidhi ay ula jeedaan ama ishaarayaan oo waina awala naasin awal naas waxaan leenahay waa dabiicada insaanka oo laqad cahidnaa ilaa aadama fanasiya walam najid lahu cazman bay ishaaradu tahay muhimku insaankii xifdigiisii adna ila waa kuba yimaadaan taasna wax la gariibsada maaha dee cismadaasna malihinba taas jaanibkaas waxa weeyaan dabeicadii insaankaay taasi kaga mid tahay qaala wuxuu yihi cumra curwa wabnu cumara yasmacu ina cumarna markay hadalkaa lahayd caaisha waa maqlayay fama qaala la isagoo ku inkiraya iyadii ole mayi way jirtay oo rajab wuu cumraysay maya muu odhan hadalkeedii walaa nacam haana ma odhan isagoo u rumaynaya iyadii e sakata waa aamusay cabdullaahi bn cumar markay taa tidhi wey oo markaa uu iskaba aamusay kolley aamuskiisana dee waxa weeyaan waaba isagoo ama waxa weeye un ama kolley shaki baa meesha yimi kolley nisyaanna waa meeshii waaba yimo bal aamuskiisu taasunbu ama umuuraha ayuu kuwa yar xambaaraanayaano waxay tilmaamaysaa buu leeyahayna aamuskiisani anahu ishtabaha caleyh aw nasiya aw shaka in ay waxyaala ka dheeh galeen ama uu iloobay ama uu shaki galay saa daraaddeed buu aamusay oo inuu ku inkiro hadal uu kuma celiyo uu kaba aamusay taawe muhimku afar cumrahid cumrada rajabna may jirin وxadثna isحاq بن ibrahim qal aخbarana jrيr can mansuri can mujaahidi qaala dakltu waan soo galay oo ana aniga iyo wcurwaة bnu zubayr almasjida masjidkaanu soo galay waa curwo iyo mujaahid oo wada socda faida cabdالlahi بn cmara wuxun baaban aragno nagu soo kediye cabdالlahi بn cmar oo jaalisun fadhiya ilىa xujrati caaishata waa markaa uu lahaa curwana la fadhiistay uu lahaa dee waanu kuba tiirsanayn walxal annaasu dadku yusalluuna ay tukanayaan adduxaa salaad duxay tukanayeen fi lmasjidi masjidka rasuulka fasa'alnaahu can salaatihim waxaanu weydiinay cabdullaahi bni cumar salaadan dadku ee duxaday tukanayeen malaa dee aadna way isugu yimaadeenoo waatano waabay dad sa muuqata maha ruux ruux iyo taas iyo ruuxba markuu soo gale waa la tukanayo salaad muuqatay eedoo dad kala duwanay ay tukanayaan faqaala wuxu uhi bidcatun waa bidco salaada caynkan ay tukanayaan bidco weeye faqaala lahu curwatu curwa wuxuu ku yidhi yaa abaa cabdiraxmaan bal xaggan bidcanimadan uu tan yidhi waayo inta kale waa ti imakaan kaba soo baxnay oo waxa weeyaan bidcanimadan adigu waxa ay tahay uun kolley waa ti aynu soo marnay axaadiis kala duwan oo duxada ama fadligeeda tilmaamaysay rasuulka ilaahi salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh inuu tukaday bal waxa weeyaan inoo aynu kusoo maray bal dee inaanu inta badan tukan jirinna waynu sooba aragnay waa shay sunna ah fadli badan leh taasba weeyaane mid weeyaan oo inuu meeshii waxaa muuqatay waa ka yidhi wannaasu yusalluuna duxa si wax la isugu yimi oy dee arrin muuqata ay ahayd oo waqtigii rasuulka dee saas nin kasta nin gurigiisa ku tukadaya nin meel kuba tukada mooyaane wax dee laga dhigo shacaarka daahirka ama haddii la doono siday barhkood halkan kaba cabireen dad ay isugu tagaan oo kale iskuba xidhaan iyo jaanibkaasaan jirinoo waa jaanibka uu kuba tirinayo bidcanimo ku tirinayo kolleyna riwaayaad kala duwan oo ibnu cumar oo duxada ku tacalluqsan oo shay muxdata kaba dhigayo waqtigii cusmaan inuu ilaa cahdigii cusmaan cid tukanaysay aanay jirin iyo taas riwaaye ay yimaadeene muhimku waxa weeyaan un kolley axaadiista way noo sugan tahay bal dee in kayfiye khaas iyo nooc khaasa lagaba dhigo uun mooyaan taas e laakiin maaha asalkeedii de waa waxay noo sugan maana cibaadadaas kolley si jamaaco laguma tukado dee dad wax marmar kaba dhaca mooyaane shay ra shicaar ama raatib lagaba dhigtaiyo taasi kolley bidcay noqonaysaa taase laakiin waa cibaado arrinku wuxuu kuba xambaarsan yahay haddii aan kaba dhigno idhaaruha fi lmasjid masaajidkii baa la muujiyey la isugu yimi muujintaas iyo kulankan loo kulmayo taasaa bidca dee waa hadal daahiray noqonaysaa laakiin amayn waxa weeyaan se aslu salaati duxa iyada bidca maaha waana axaadiisteedii waa ti aynu hore usoo maray marka wuxuu yihi faqul faqaala wuxuu yihi lahu curwatu curwa ku yihi ya abaa cabdiraxmaan kam ictamara rasuul llahi salى اllahu alayh wasalam faqaala arbaca cumarin afar cumru cumraystay ixdaahuna fi rajabin midni bisha rajab bay ahayd fakarihnaa waxaanu nacnay ee iyaguna rajab may maqlin cumrooyinkii rasuulka ilaahayna inay dulqacdo ahaayeen bay ogaayeenoo cilmigaasay hayeen waxaanu nacnay anu kadibo inaan idhahno arrinku saas maaha ee beenin kale ma jirto on idhaahno arrinku saas maaha intaa kuma beenino wanarudda caleyhi isagii aan u jawaab inaan ku radino on idhaahno rajamee rasuulka ilaahay muu cumraysan markaasaa wasamicnaa waxaananu maqalay istinaana cayashata cayasho cadayashadeedii sanqadhii dee waxa weye cadayga ayaan fi lxujrati xujradeedii aan kaba maqalay faqaala curwatu curwa wuxuu yihi alaa tasmacina ya uma almu'miniina miyaad maqlayn uma almu'miniinay ilaa maa yaqulu abu cabdiraxmaan wuxuu odhan leeyahay faqaalat wama yaqulu qaala yaqulu ictamara nabiyu salى اllahu عalيه wasalam arbaca cumarin ixdaahuna fi rajabin faqaalat yarxamu llahu aba cabdiraxmaan fama اctamara rasuulu اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay muu cumraysan ilaa walxaal ibnu cumar huwa ibnu cumar macahu maciisa yahay mooye marka waa iloobay weeye wamactamari fi rajabin qad asal ahaana rasuulka ilaahay bisha rajab ma cumraysan aduu dulqodu cumraysay xadiidkana macnihiisi waa taan soo maray baabu fadli cumrati fi ramadaana bal cumrada bisha ramadaan la cumraysaa fadliga ay leedahay bilaha kale oo la cumraysa ay kaba fadli badan tahay buu baabkeedi yahay وxdثnي محمد بن xاتم بن مymuن qال xdثna يحيى بن سعيد وqطان عن بن jurayج qال أخبرnيi cضاء cضاء بن أbي رباح baa ii waramay o qاala wuxuu yihi سمعت بن cabاsi baad mqlay يxadiثna xal una waramayo oo qaala wuxuu yihi بن cabاs qاala رasuul الlahi صلى الlaه عليه وسلم rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi لامرأة haweeney min الأنصاaر أنصاar kaba mid ahayd smaha haweeneydaa uu magacaabay waxa magacaabay بن cabاsi fanasitu ismaha magaceedii waan iloobay daahirku waa inuu cada ibnu abi rabax leeyahay khaasatan markan uu ibnu juraj u waramayey ou magaceedii iloobay waayo riwaayo kaloo xabiib lmucalim uu kaba waramayo cada kaba warinaya ay noo dambayso magaceedina inooguba magacaabaye kale xaq ibnu xajarna wuxuu kaba dhigay ibnu juraj inuu ninka hadalkali yahay cada waa kan magacaabay riwaayada dadka kaleba kuba magacaabay ee nin kale ibnu cabaas uu magacaabay oo de laakiin anigii baa iloobay oo aan hayn cadana waa sheegaybe inuu ibnu juraj yahay buu xaafid kaba dhiga isagoo riwaayadan dambe dee dariiqa kale inuu magaceedii kuba xusan yahay sheegaya markaa rasuulka ilaahi wuxuu ku yidhi ma manacaki haweenaydii buu la hadlayaa maxaa kuu diiday an taxujii inaad xajto macana waa xajkii xajatulwadaac markii laga soo noqday inaad xajkii noo raacdo maxaa kuu diiday maxaad noo raaci weydo waa ka warhayo inaanay xajin qaalat waxay tidhi haweenaydii lam yakun lanaa annaga nooma sugnayn ilaa naadixaani laba awroodnu dee kuwan la dhaansado uun mooye naadixaan waa musana naadix naadixna waa neefka geela walow xataa dee hadduu lo iyo waxyaalahaas lagu dhaaminayo sida kuwan iyo biyaa lagagaba soo saarayo dee markaa bakrada wareejinayo naadix iyo hadaaba la odhanayo bal waa neefkii geel ahaye la dhaansanayo weeye laba ayun baabanu lahayn wax gaadiid ah taasaanu lahayn naadixaani labadaas baaba noogu aanu lahayn bay tidhi marka maxay tidhi kaana liabi fulan oo waxaa anaga noo sugnaanaada faxaja abuu waladiha waa carruurteeda aabbahood wuxuu ku xajay iyo wabnuhaa inankeedii calaa naadixin meeshii waxaa rasuulkii ilaahay raacay odaygeedii waa raacay inan ay dhashayna uu raacay markaa labadii awray lahaayeen ama neefe geele ay dhaansanayeen ee beerta loo dhaaminaye mid ahaan bay iyagii wada fuuleen oo dee ay wada raaceen marka iyadii meeli ugamay banaanayn ee awrkii kalena loogama maarmahayn beertii beertii baa lagaga shaqaynayay oo beertoodii ayaan looga maarmahayn oo waxay tidhi faxaja abuu waladiha wabnuha calaa naadixin wa taraka lanaa wuxuu nooga tegay naadixan naadix buu nooga tegay nandixu calayhi bacda nasqi calayhi weeye waanu beerta kuba waraabin oonu usoo dhaamin oo dee dhulku webiyey wax ma laha biyii waa biyaha kulfo iyo mashaqa ayuma kolkol baana beertaba ceel lahayn oo meel kale biyihii looga soo dhaaminayaayo maalin kastoo loo dhaaminayo si biyihii looguba waraabiyo haddaba kaa keliyo oo beertii lagu waraabinayo oo loo dhaaminayo ayaan waxa weeye ayuu nooga tegin markaa maan idin raaci karahay qaala markaa rasuulka ilaahay baa wuxuu ihi faida jaa ramadaanu kol hadday taa tahay bisha ramadaan markay timaado factamirii cumrayso faina cumratan fiihi cumro bisha ramadaan la cumraystaa tacdilu waxay udhigmaysaa xajatan xaj bay udhigmaysaa xagga ajri iyo tawaaf ruuxa xajkii kama gudayso waana suurtagalba haweeneydu inay sanadii ka horreysay abubakar iyo laba xajtayna oo faradba aan lagu lahayn waa suurtagal adigu xajkii faradkeed ruuxa kama gudayso laakiin sida kale ajri iyo sawaabkii xaj lahaa oo kaley leedahay وxdثnا أحمد بن cبdة الضبي qال xdثnا يزيد يعني بن زريع qال xdثnي xdثnا xبيب المعلم عن عضاء عن بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لامرأة من الأنصار يقال لha أم سناn mا منعki أن تkونi xajجتi معنا qالت waxay tidhi naadixaani laba neef oo geela ayaa kaanaa oo kuwa lagu dhaamiyaba ah ayaa kaanaa لأbي فulan waa odageedi hadday umu sinaan ahayd de abu sinaan ba dhe waa lizawjiha ninkeedii bay ujeedaa xaja markaa waa xajay huwa isaga iyo wabnu inankiisi oo iyadoo ay dhashay calaa axadimaa mid ahaan bay ku xajeen wa kaana aakharu ka kalena wuxuu ahaa yasqii mid uu waraabiyo macnaa annakla waa dhibeertii iyo timirtii gulaamna gulaamka iyagiibaa kaa kale ku waraabinayay oo dee waan laga maarmahayn oo beertii baa lagaga shaqaynaya loogu markaas lagu waraabinayay qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi fa cumratun cumro في رمضان ayaa تqضي mعnaa تؤdي way gudanaysaaba xujة xaj lakin waa xagga أjriga iyo ثawaabka maha faradka inay kaba ridayso aw xajaة maعي ama xaj aniga layla socdoba ayaabay la أjri noqonaysaa taas waktigaa cumraysa macnaha adigu waa fadliga weyne cumrada ramadaan ay tahay walow rasuulka ilaahay dulqacdo cumrooyinkiisa ayaan san kaba soo baxnay taasna ay culimadu yidhahaan dee waaba arrinkan weyna markaa kaba fadliga badnaayo ibطaalka caadadii jaahiliga uu rasuulka ilaahay kuba celcelinaya taasaa dee waktigiisii kaba mudnayd oo sidaasaanu ramadaan uba cumraysan ama arrin kaleo culimadu sheegaana way jirtaa ama bacdigood oo ah ee rasuulka ilahay had iyo goor isagoo camalku camal faadila yahay ayuu si aanay dadka mashaqo iyo dhibaayo aanay ugaba iman ama dadka isagoo takfiif laba doonaya ayuu camalkii uu doonayay ama faadilkaabuu iska dayn jiray ee markay ramadaan noqotona waktigeennan waaba sahlan tahay waktigoodii oo safar iyo dhib iyo dariiq dheer iyo kolkol ayaaba dee soomkii iyo socodka iyo safarkaa dhibta badan laba mashaqo oo dadkii mashaqo weyn kuba ah ayaaba iskelayo haddii rasuulka ilaahay uu xaggaas ama kuwa uu cumrayso dadkuna ay kagaba daydaan kolkol baa mashaqo adag ay dadkii ugaba iman lahayd oo wixii ay mashaqo dadka ugu sugantahayna rasuulku waa kii iskaba daynayo taasna waaba arrin kaleo ay bacd alculamaa sida saaxib alhadi ibnuqayim oo kale zaadkiisa iyo uu ishaaro baabkan waan raacinaya baab yaroo fudud baabu istixbaabi dukuuli makata maka gelitaankeeda sunanimadkii min ahaniyati alculyaa jeerta ama karinta sare laga soo galo waalkhuruuji minhaa bixid lagaba baxo min ahaniyati sufla saniyada ama meesha saniyada asufla hortaa saniya waa dariiqka soo buur mara saniya waa la yidhaha luqada carabeed ama meesha caqabada ee jeerta ee dee sida lagu fuulaaba ay adag tahay saniya waa la yidhaahaa saniyada sarena waxa weeyaan un dee kolley halkan xabaala maka ay yihiin maqbarada reer maka buur baaba dee dhinaceedaba ah kolley walow tasiil badan iyo waxyaalo buuro badan oo maka aan imika laba suuriyey buurtaas dariiq ka soo dhici jiray oo halkaa kuma soo dhici jiray ayaa athaniya alculya ama alkadaa la odhan jiray rasuulka ilaahayna waa halkii uu kaba yimi hadday tahay fatxu maka iyo hadday xajkiisii tahayba waana halkan dee rasuulkii ay culimadu ay kaba dhigeen waana tan inoo soo dhigaye waa waktiyadoodii dadku ay ikhtiyaar lahaayeen oo isagoo ninku dariiqii yamaneed ka yimi waayo ninka madiine ka yimaada ama shaam kaba imanaya dariiqu kasoo gelaya beryaha hore ahayd laakiin ninkii jiha kale ka yimi ninkii yaman oo kale ka yimi waa wareeg bay ku noqonaysay uu soo wareego haddana ha soo wareegay lahaayeen oo dee ninku isaga ikhtiyaar lahaa dariiqu kaba soo geliye imanka haddaad xaggan ka imanaysa galbeed iyo waqooyi haddaad ka jihaadan ka imanaysa dariiqaad maydmayri karta maaha oo markaa taasi istixbaabkaasi waa wakti bay lahayd imaka dee inaga inooma suurtogelayso bal markaa taas baa hortaba saniyadu ay ahayd kolleyna mucaawiya malaa bilaabay in la yar qoro oo la jafo oo dariiqii la yar waasiciyo sida dadku ay u mari karaan cabdimalik baa isaguna wax ku daray haddana mahdi oo haarunu rashiid aabihii ayaa wax kuma daray adugu markii dambena waktiga xaafid ibnu xajar iyo sideed boqol iyo koob iyo tobankii qeyb kamida ayaa la tasiiliyey ugu badnaana markii dambe sideed boqol iyo labaatankii oo waktiga xaafidba joogay ayaa malaa si fiican loogaba shaqeeyey boqorkii markaa masar kaba telinayay oo deetaa dariiq de hagaag loo mari kara lagaba dhigay oo waktiyada hore siday xaaladu ahayd ama athaniya sufla kolley waa marka la eego xarabka la joogo ama kacbad dee beytka masjidka oo kale baabkan baabul cumro la yidhaaha dhinacyadiisa ama xaggiisa ay ahayd kolley meeshuna dee buuray ahaydba iyadna saniyo intaa hoose oo ay odhan jireen ataniya sufla oo ay lahaayeen xagga markaa maynooguma sugan rasuulka ilaahayna kaba baxay xagga bixidana marka la baxayana inay sunnaba tahay dee ciddii suurtagal ay ahayd marka waa magaaladaas iyo aqalada iyo guryahaasba weeye haddaba baltaaba weeye wadukuli beledi arrin kale uu tilmaamo beledkiisa markuu gelayo gelitaanka beledkiisa min dariiqan wadda uu kaba galo si ciidii oo kale hayr lati oo marka hayr lati kharaja minha ti uu kaba baxay aan ahayn imika waxaynu waa iska wax iska wada xadaysan ruuxuu itijaahaad de ma yeelan karo halkan ka wareeg iyo halkan ka wareeg kolkol bal matalan markan kalena tafaa'ul ba haba noqote dariiqii uu kaba baxay dariiq aan ahayn uu kaba soo galo si rasuulka ilaah yeeli jiray sida maalinta ciidana oo dee ay noo suurtogelaysaba laba yeelo xadaثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna cabdالlahi بn نmayri xa وxadaثna بn نmayri qala xadaثna abi qala xadaثna cubaydالlahi can naaficn an ibni cmar ana rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm kana wuxua yakruju mid baxa min dariiqi shajarati waa geed malaa meel dee kolley dilxulayfe iyo mala nawaaxidaasu ku yaalay dilxulayfu kuba baxayay wadada ama geedka dariiqa shajarada ayuu markuu madiine ka baxaye kaba bixi jiray wayadkulu uu soo gelaya min dariiqi lmucaras tanna waa meel kale asalka hore atacriif waa habeenka aakhirkii soo la dego meeshii habeenna aakhirkii la degay laakiin waa meel magaceed oo aan dariiqii uu ka baxay aanu ahayn ayuu markuu soo gelayo madiinana kaba soo geli jiray waidaa dakala makata maka marka uu galana dakala waa gelayay min asaniyati alculya waa karinta sare iyo saniyada oo halka aan tilmaanay ayuu kasoo dhaadhici jiru kaba soo geli jiray waana halkii uu lahaa xasan de mawciduha kada waay sakartu bunayati in lam tarawha tusiru naqca mawcidaha kada warkii laisu gabyi jireen dee dagaalada ay dee carab iyo markaa sinaan iyo seefo kaba socdeen ba u lahaa halkaas ayay fardo waana halkii ay fardo kaba soo dhaadhaceen markii dambe mawciduha kada wayakruju min asamiyati sufla saniyadii hoosena waa ta aan sheegayno waa bal matalan dhinacaas oo dee dariiq markaa dambe ahayd iyo adigu malaa baab iyo waxyaala ay kuba sugnaayeen kollay beriya qaarkoodna surbaabay makiil ahayd adugu dariiqaasna uu kaba bixi jiray waxadaanii zuhayr bnu xarbi wamaxamed ibn musana qala xadaanaa yaxya wahuwa alqabaano can cubayd illahi bihada isnaad qala fi riwaayati zuhayrin alculya asaniyata alculya alati bilbadxaayi waayo alabdaxiyo muxasar dhinaciisa iyo xajuuntii aynu xalay soo marnay iyo umuuraha ama habeenkii ka horreeyey meelahaasay kusoo dhaadhici jirtay oo waa isla waa meelo iskuba dhowdhowen imakan dee xabaalay makawari waa halkoodii un waa buurta agtooda un bay kollay dariiq laga soo dhaadhici jiray nawaaxida xadaثna mحamed بn المثنى وبن أbي cmر جamيعا عن بن عuyeynةa qاl بن المثنى xadaثna سfyاn عن هiشhام بن عrwة عن أbيه عن cائشhaة أن النبya صلى الله عليه وسلم لma jaء إلى مkةa dakلahaa makuu soo galay min aclhaa xaggeedii saruu ka soo galay وkخaraجa min asfaliha xaggeedii hoosena waa ka baxay وxadaثna abu qraybi qala xadaثna abu usamta عan هiشham عan أbيه عan cائشhaةa أna rasuul الlahi صلى الله عليه وسلم dakla cاam الفتح min kadain meesha kada la yidhaaho oo min aclى maka waa saniyada aynu soo maray qaala hishaam fakana abi aabahi curwa wuxuu ahaa yadkulu minhuma kirayma dee arrintu laazim ma aha kol kol dee sidii ku sahlan baad la imanaysaa inaguna maanta duruqdiina maba garanaya ikhtiyaarkaasna maba jiro halkii kolba gaadi uu kaga geliyo baad kaba gelaysaaye labadaba uu kasoo geli jiro awqaada qaarkeed kada oo alculya buu kasoo geli jiray kol kolla malaa tii u dhaweyd weeyaane asaniyata sufla baabu kasoo geli jiray wa kana abi lakin aabahay wuxuu waa curwe aktara ma yadkulu min kada macnaha inaanay laazim ahayn buu caddaynayaayo inta u badan waa u qasdi jiray oo dee ruuxii itibaacan lisunati nabiyi sala allahu alay wasalam ujeedadiisu ay tahayna ajri bay u noqonaysaa iyo cibaado haddaba inta badan alkadaa buu kasoo geli jiray lakiin awqaada qaarkeed uu halka dhinaca kale kaba soo geli jirayna way jirtay wallahu subxana wa tacala aclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha ila